Waxaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta ah kaasi oo ay ka qayb galeen kooxo kala duwan oo ka socday xaafadaha magaalada Beledweyne tartankani ay ahaa mid loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada lana xoojiyo isdhexgalka bulshada gaar ahaan dhalinyarada oo door muhiim ah ka qaata nabadda iyo horumarka munaasabadda ayaa waxaa abaalmarin lagu guddoonsiiyey kooxda Junior Dhagax Jebis oo ku guuleysatay tartanka garoonka Hooland ee xaafadda Cawataako ee magaalada Beledweyne qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay goobta ayaa ku booriyey dhalinyarada inay sii wadaan ciyaaraha noocan oo kale maadaama ay yihiin kuwa kor u qaada nabadda midnimada iyo caafimaadka bulshada markhaati ka nahay ama aan goobjoog u nahay xaflad dadaalka iyo wakhtiga iyo juhdiga ay geliyeen in maaragtay tartankaas ay meel fiican ay ka tagaan waayo ayagoo maaragtay maalintii ay tartankaa bilaabayeen aan xaadir ahayn iyo galabtii maaragtay aan markhaati aan ka hayna koobkan ay ku guuleysanayen aan garoonka aan joognay waa idinka mahad celinaynaa waayo waxaad dareemi karaa adaabta ama maaragtay meesha waxa aad la tagteen oo maaragtay macallimiintiina iyo dadka idinka waaweyn ay idinku soo barbaariyeen waxaa markhaati ka nahay in garoonkaas inta aan daawanin aad noqoteen kooxdii ku akhlaaq fiicneed waa idinka mahad celinayna haddaan hayna maanta halkaan aan idinku guddoonsiino koobkii iyo biladihii iyo agabkii aad mutaysateen insha allah ballanqaadna ma noqon doonto sida u dhaqsiyaha badan agabka idinku talagalay ama maaragtay ku tartami doontiin hadduu ilaahay yidhaaho macallimiintiina ku wareejin doonaa waana mahadsantihiin waxaan rabaa intaan iyo in ka badan inaad dadaalkiina aa muuj marka ugu horeysa allah subxaana wa tacaala mahad iska leh halkaan iska kulansiiyey marka xigto dhammaan daayarta reer dhagax jibis waxaa idinku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii maanta meeshaan waxaan u joognaa inaan kala qayb qaadano farxadda dhallinyaradan aadka u daayar juniorta dhagax jibis ee soo hanatay koobkii quruxda badnaa ee ka socday garoonka holland waxaan idin leeyahay hambalyo meeshiina kasii wada kubadda cagta sideeda waxay u baahan tahay xirfad iyo dadaal iyo horumar ay u baahan tahay idinkana maanta waxaad taagantihiin heerkii loogu tiragalay inaad xirfaddiinu ku horumarisaan tartankani ayaa ah mid ka turjumaya sida dhalinyarada magaalada beledweyne loogu dhiirigelinayo inay fursado hal abuur ula helaan wakhtiyada faraaqadooda islamarkaana ay ku horumariyaan xirfadooda isboortis sidoo kale wuxuu ahaa madal lagu muujinayay isku xirka bulshada iyo xoojinta wadajirka iyadoo ciyaaruhu ay yihiin aalad muhiim ah oo lagu gaaro nabad waarta